إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan laba gaari ayaa ciidamada shisheeye uga gubtay weerar ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe waxaa magaalada gaalkacyo ay mujaahidiinta ku dileen mas-uul ka tirsan maamulka puntland askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya guutada madaafiicda ee xarikada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duqeeyey xerada xalana ee magaalada muqdisho howlgal gaar ah oo ay ciidamada xarik mujaahidiinta ka fuliyeen magaalada jowhar ayaa waxa ay ku dileen askari ka tirsan hirshabeelle ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa baahiyey muuqaal muujinaya inuu gobollada waqooyi ka jaray soomaaliya inteeda kale horumar ayaa ka jira mandiqada jorre oo ka tirsan wilaayada jubbooyinka saalada looda ayaa degmada saakow lacag lagu kala siistaa taasoo lagu dhisto guryaha ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا waa subaxnimo talaadaha taariikhdan ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha labaad ee febraayo sannadda laba kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan laba gaari ayaa ciidamada shisheeye uga gubtay weerar ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe warkaas iyo war kale oo ku aadan howlgal gaar oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta ka fuliyeen magaalada jowhar kaasoo ay ku dileen askari ka tirsan hirshabeelle waxa inoo faahfaahinaya waryaheena zakariya cumar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ka kala fuliyey magaalooyinka jowhar iyo balcad waxay ahaayeen laba weerar oo lagu kala qaaday ciidamada shisheeye burundi iyo kuwa maamulka hirshabeelle weerarka koowaad waxa uu ka dhacay meel u dhow degmada balcad kaas oo lagu beegsaday kolonyo gaadiid ah oo ay wateen burundiga ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kolonyada ka qarxiyey laba gaari iyagoo si gaar ah u beegsaday laba booyadood booyadaha ayaa gabi ahaanba burburay sida goobjoogayaal deegaan ah ay inoo sheegeen sidoo kale howlgal gaar ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada jowhar ee xarunta gobolka ayaa waxa ay ku dileen hal askari dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale ciidamada burundi qarax lagula beegsaday deegaanka buurane ciidamada shisheeye ayaa waxaa ku adag dhaqdhaqaaqa kuwaas oo markii ay sahay doonaanba lagala haro gaadiid iyo ciidan intaba waxaa magaalada gaalkacyo ay mujaahidiintu ku dileen mas-uul ka tirsan maamulka puntland maxamed ismaaciil ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya faahfaahin ayaa laga helayaa weerar habeenkii xalay ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toogasho ku dilay cabdiraxmaan nuur gure geesdiir oo ahaa gudoomiyaha ku-xigeenka xaafada garsoor ninkan ayaa sidoo kale wada shaqayn la lahaa saraakiisha ciidamada b s t maamulka puntland ragga dilka geystay ayaa si kalsooni leh u fashaday howlgalkooda aygoo dul taagnaa ilaa ay ka hubsadaan geeridiisa sida laga soo xigtay saraakiil katirsan puntland mas-uuliyadda dilkan waxaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhankooda maamulka puntland waxay sheegeen inay tacsiya dirayaan islamarkaana ay cambaareynayaan sarkaalka laga dilay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si firfircooni leh uga howlgasha puntland halkaasoo ay ku beegsato maamulkaas oo ku daaban xabshida etoobiya iyo ajaanib kale askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya warkaas iyo war kale oo ku aadan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo duqeeyey xerada xalana ee magaalada muqdisho waxa ay noo soo diyaariyey waryaheena haashim cabdinaasir xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay oo isniin aheyd howlgalle ka fulisay magaalada muqdisho kuwaas oo ay ku beegsatay shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo dowladda federaalka weerar culus oo madaafiic ah ayaa waxay dharaar cad ku qaadeen xerada xalane oo talis u ah dhammaan shisheeyaha dalka kusoo duulay kuwaas oo xarumo ciidan iyo safaaradaba ku leh ilawaradyo ayaa inoo xaqiijiyey in ugu yaraan afar midfac ay gudaha ugu dhaadhaceen meelihii bartilmaameedka ahaa ee xerada waxaa la rumaysan yahay inuu jiro khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo gaaray ajaaniibta halkaa ku sugan weerar dhowr jeer oo hore ay al-shabaab ku qaadeen xerada xalane ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan iyadoo qaar ka mida madaafiicda lala helay xafiisyada qaramada midoobay sidoo kale waxay shalay mujaahidiintu magaalada muqdisho ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka xilli uu ku sugnaa degmada howlwadaag ee gobolka banaadir askarigan ayaa ka tirsanay ciidamada militariga dowladda federaalka sida ay inoo xaqiijiyeen qaar ka mida saraakiisha booliiska degmada daraad ayay ahayd markii mujaahidiintu howlgal gaar ah ku dhaawaceen guddoomiye ku-xigeenka ee deegaanka ceelasha biyaha kana qaateen gaarigiisii ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa baahiyey muuqaal muujinaya inuu gobolada waqooyi galbeed ka jaray soomaaliya inteeda kale warbixinta warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya cabdifataax maxamed qaasim ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa bartiisa gaarka ah ee twitter-ka soo dhigay maab ama qariidad muujinaysa in itoobiya ay soomaaliya ka jartay gobolada waqooyi galbeed ee loo yaqaano somalilan qoraal uu sawirka qariidada soo raaciyey kuna qoran luqadaha ingiliishka af amxaariga iyo afka oromada ayaa waxa uu si jees-jees ah ugu muujiyey in arrintan ay xorriyad iyo barwaaqo uga dhigan tahay dadka itoobiyaanka ah sawirka ayaa soo bandhigaya in dalkiisa itoobiya uu ku furtay xeebaha badda cas waxayna ka dhigan tahay in loo saxiixay berbera iyo zaylac barnaamijka diiradda jimcaha ee ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ah ayaa jimcihii lasoo dhaafay ee lagu faaqiday ruushka oo gacansaar diimeedla leh itoobiya oo doonaya in halkaasi uu saldhig ka samaysto itoobiyana ay noqon karto midda uu adeegsado arrintan ayaa ku soo aadaysa iyada oo horay wasaaradda arrimaha dibadda ee itoobiya ay u soo saartay qariidad ay ku muujinayso inuusan jirin gebi ahaanba qaran soomaaliya la yidhaahdo dalka soomaaliya ayaa waxaa ku sugan ciidamo itoobiyaan ah kuwaasoo qabsaday degmooyin iyo deegaano ka tirsan koonfurta iyo bartamaha abey ah ayaa waxa uu doonayaa inuu dhaqan geliyo qariidada uu soo bandhigay isaga oo si wada jir ah uga saxiixanaya farmaajo oo ah madaxweynaha dowladda federaalka iyo muuse biixi oo ah kan somalilan dhowaan ayaana lagu wadaa in magaalada hargeysa uu geeyo farmaajo horumar ayaa ka jira mandiqada joore oo ka tirsan wilaayada jubbooyinka cabdulaahi yaasiin jaamac dhakhaatiir baa noo timid muxuu ahaye ku dadaalaysa inay dadka dawada nin walba uu leeyahay iyo xanuunkiisa inay muxuu ahaye ka dabaybaan gobollada jubbooyinka ee koonfurta soomaaliya waa kuwo ku fadhiya dhul aad u baaxad weyn waxaana ku dhaqan bulsho isugu jirta beeralay iyo xoolo dhaqato iyo kuwa magaalooyinka saldhigtay oo noloshoodu ganacsi ku tiirsan tahay haddaba dhowaan ayaan socdaal shaqa ku tegay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose oo qaarkood ay u dhow yihiin soodinbeenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya waxaana la kulmay qaar ka mida bulshada deegaanada ku dhaqan oo iga warramay xaaladda ay ku sugan yihiin halkani waa dhulka jooraha loo yaqaan oo ah boqolaal kilomitir oo isku wareeg ah waana howd meelaha qaarna waxaa kugu adkaanaysa in aad marto tirada dhirta awgeed dhirta ayaa ka nabad gashay dhuxulshidatadii dantooda keliya ka fikirayay kuwaas oo xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka mamnuucday in geedaha ay ka jaraan meelaha ay ka taliso deegaanada qaar waxaad ku arkaysaa raadad muujinaya in dhuxul laga shidi jiray laakiin beddelkeeda geedo cusub ayaa soo baxay maadaama tobankii sane ee lasoo dhaafay la hor joogsaday dhuxul shidatada deegaanada markii ugu horraysay aan tegay waxaa ka mid ah santaaro madheer koromi wadajir dallaayad iyo degmada badhaadhe inkastoo iminka wakhtigii jilaalka la joogo haddana deegaanadan waa kuwa doog ah maxaa yeelay roob aan dadka deegaanku dayrtii tagtay iyo guga soo socda midna ku tirinayn ayaa iska da-aya waxaana meelaha godan ka buuxa xareed geesta kalena waxaa jira togog meelo fog biyo ka yimaada wada kuwaas oo badankood badda ku dara inta badan bulshada deegaanadan ku nool waxay dhaqdaan lo-da walow ariguna aanu meesha ka maqnayn maxamed nuur oo ka mid a dadka ku dhaqan degmada badhaadhe ayaa juqraafi ahaan noogu sharaxaya badhaadhe iyo deegaanada hoostaga iyo kuwo kaleba badhaadhe horta waxay xuduud la leedahay kenya afartan kilomitr u jirtaa xuduudda magaalada kolbiyow dhinacan xuduud bay kala leedahay kismaayona waxay noo jirtaa dhinaca kismaayo adiga waxay noo jirtaa boqol iyo toddobaatan kilomitr bay inoo jirtaa dhinacan xeebaha kudhaa raaska kudhaa lixda kilomitr inoo jirto iyo raaskambooni oo dhinacan markii loo maro toddobaatan kilomitr inoo jirto dhinacan kale ilaa iyo hoosugo bay ku egtahay degmadan oo inoo jirto adiga boqol iyadana wax dalaayadda hadda noogu xigtaa wadajira ku xigta xalimacadeeyadii dhinacan madheer koormi santaaro iyo jilaa iyo aaggaa la degan yahay marka dhinacan kolbiyow waa naga xigtaa hadda noogu xigtaa oo afartan kilomitr inoo jirto dhinaca kale haddii la isu laabo jadeecaali iyo waxaa naga jiraan iyo ilaa waraq meesha la yidhaahdo marka laga badan baa meelaha badanna nagu hareeraysan togog biyo wado hadda midda inaad soo aragta waa u malayna lagtana inoogu weyn la yidhaahdo dalaayadda meesheeda ilaa iyo shan bilood bay saa biyo u wadaa iyada naftarkeeda xagee ka yimaadeen biyaha biyaha xataa kenya ka yimaadaan waxay ka soo leexdaan modikar meesha la yidhaahdo bahashi birta dheer ee gaar sokadeeda lagta soo martaa waa tan meesha ka gelayso inta marka biyahan xagee tegaya waxay ka galaan caanoole lagtan warfeenley ka galaan Badday ku daraan.
badday ku daraan ha waa badda meeshay ka galaan waayo laga kaloo saasana waa jiraan laba ka- lagtaa kale hoolaa wajar wixii kale dhinacaana lagtaas waxay ka galaan hoolaa wajar buush buush halkaas buqurigaas ka galaan oo badday gashaa badday gashaa iyaduna xaggee ka timaad iyaga waxay ka intimaataa ilaa dhinaca kenya xataa xuduudda way ka soo gudbaan oo xuduudda xataa lagta xaluuqa soo marto meeshan ay kusoo shubtaa waayo laga kala dhexe waa jiraan saddex lugood meel la yidhaahdo marto hadda meeshan meel dhexu kala leexato sangaaba la yidhaahdaa xagga marto iyadana saddex lugood ka gasho laba quuri baa laa meesha iskaga dhacaan bu- bu- buurgaaba agteeda ah magaalada Mbadhadhe waxaa duulaan ku qabsaday ciidamada Kenya sanadkii laba kun laba iyo tobankii waxayse ka carareen laba kun lix iyo tobankii kadib markii qaar ciidamada Kenya ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku xasuuqday degmada ceel cadde ee gobolka Gedo bulshada Mbadhadhe ku dhaqan waxay tilmaamaysaa in dhibaatooyin xoog leh ay ku qabeen ciidamada Kenya balse Allah mahadi iminka ay amni iyo horumar heestaan walahi inuu dhibaatooyin badan baan ku qabnay waxay deganeen meel halkan bay deganeen hod aan naga dheereen oo maxaan ku dhahdaa ee, muuqato Ee, dhibaatada ku qabnay waxaa ka mid ahayd hadday xoolo naga dhumaan xataa jihadan xoolo uma aan doonin jirin xoolo uma aan foofin jirin uma aan dhaqaaqi jirin waraha dhankan ku yaala ee magaalada ay leedahay oo, ee, biyaha laga cabi jiray uma aan doonin jirin biyo dhibaatooyin badan baan ku qabnay xaqada markii laga hadlano markii guureen markii dareenkan sidee noqday walahi inuu dareenkani waa isbedelay alxamdulillah rabbil caalamiin nabadgelyo helnay wax dhibaato ma aanan qabin hal mar baa intay ayaga naga guureen qolooyinkii maxaan ku dhahdaa ee, bangarafka dhihi jiray maraykanka uu weynaha ku weeday baa hal mar soo weerareen laba qof bay naga dileen dhowr nafoo lo-on waa naga dileen laakiin wax kaloo dhibaato intaa ayaga naga tageen aan na gaari haba yaratay ma lahan amniga guud alxamdulillah waa iska fiican yahay wax dhib ma laha Een, inta ay xarakada hadda gacanta ku hayso waa nabad inta nimanka ay joogaan hadee kama warrabno annaga maana aadno mana tagno Een, alxamdulillah waa amniga guud aad buu fiican yahay sanadihii ciidamada kenya ay badhaadhe joogeen hablaha deegaanka qaar ka mid ayaa soo tuuray ilmo dhicisyo ah madaafiicda ay kenyaatigu ridayaan awgood waxaana jiray shakhsiyaad deegaanka ka mid ah oo ku dhintay iyo xoolo intaba sida uu sheegayo xasan oo ka mid ah dadka deegaanka meeshan waxaa soo galeen ciidamada kenya oo loo yaqaano amisom then waxaa jireen caqabadooyin fara badan oo degmada ay u geysteen waxaa ka mid ah inay dadka la- habeen uu socon karin waxaa ka mid ah hubiyada saa-aad u u dhaca inay ridaan oo bilcaamaha qaarkood ay ilmihii soo daadiyeen uryarka haddee wax weynaa lagu riday meesha inoo degan yihiin waa buurta arkaysa inta badan waxaa dhacday haweenkii in ay ay soo dilmaan ilmihii ay soo ridaan then waxaa dhacday haddii ay maaragta dagaallo ay dhacaan inay ay dhex dhigdhigaan magaaladii oo dad badan xoolo badan ay ka- ay ku dhammaadeen madaafiic marka waxaas ay dhexdhigeen xoolo badan ku dhammaadeen ani sac baa iiga dhintay sacna caabuqiisii ku dhacay bahalkaas hooyaha ay soo tuunay caabuqiisii u dhintay hadda mardhow labadaas sac iiga dhimatay dad waxaa ku dhimatay intaan xasuusto intaan joogay saddex qof kenyanta ku dileen kenyaatiga dhibaatooyin kalo fasaadka dhibaatooyinka kale ama fasaada kale ay keeneen waxaa ah in enjo-yaal ay imaadaan meeshii dadkii tacabka laga reebo dadkii beeraha tabcan lahaa waxaa la- waxaan guri loo saara in la dhahay aad hebela wax qoraysaa dadka duurka waa inay aadan ay diideenba oo wax ay tabcadaan dadka ay shaqaystaan ha ay shaqaystaan dadkii macnaha aad aan waxaan arkay in ay dee- dee dadkii shaqaysan lahaa ama geleydii badarkii dhulka dhulbeereed soo saaran lahaa in la dhaho bishii waa lagu qoraya iska joog dadka ma shaqaysato baahanayaa la dhahaybo aa noo soo martay marka alxamdulillah waan ka raysanaa maxaad hadda faa'iideen hadda waxaan faadnay nabadgelya ee, wakhtiga amniga aad u fiican maxkamada islaamiga oo aad noogu shaqaynaya oo aad u wanaagsan ee, waxbarasho islaami ah wacyigel intaba afar ilaa tan sac noo socota rag iyo dumarbo waxbarasho ragga qaasa si horaan macnaqaan hadda mar dhowayno bilaabatay oo sha- ee, harakada intay imatee alxamdulilah harakada aad aan ugu mahadcelinaynaa iminka reer badhaadhe waxay u arkaan inay haystaan xorriyad buuxda goortii ay doonaanna ay soco karaan hadday baadi goobanayaan iyo haddii kaleba halkan aad joogto ciidanka kenya deganaa jiray way idinka guureen maxaa farqiga udhexeeya markay idinla deganaan maanta yow wax farqi badan baa udhexeeya taas anaa joogay farqi badan baa udhexeeya habeenkii hadduu naf baadi inaga dhumo maana raadsan jirin waagaas xerada waxay naga galaan maana la soo bixi karin dameeraha inooga xarooday iyo ariga nooga xarooday iyo looda inooga xarooto waraaba unbaa nooga dhex dili jiray laakiin hadda waxaan awood u leenahay ilaahay maadii caawo lix saac toddoba saac duurka inta adaado xoolahaaga soo doonato inaad soo xaraysato keensato wakhtiga doonto socoto cabsila-aan ku seexato ku soo toosno alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan waxay inoogu darnaaba waxay ahaydba nabadgelyo xumada habeenkii u badanba markii la gaaro haddii dadka waa iska xoolo dhaqato waa naf baa kaa luma mid baa kaa baadiyan mid baa kaa dhala oo meelahaas iska fariisana wixii marka inaad raadsato habeenkii aad- casirka hadda markii la gaaro waa baxnaa inta badan ragga waxaan raadinaa xoolahaas baadida iyo waxaasaan soo raadinaynaa waa la soo xareeya haddii haddee meel aad kusoo xariisata aad weyso gelinka dambe haddaad aqoonsa maalinta xoolo ku maxariisnaanayin marka habeenkii magaalada ama dhankooda lama mari jirmi ama maalin habeen iyo maalin maalintii wixii un agtooda marka aad bidhaanta ishaad ay haysato aan xerada kaa gelin waad soo wadan kartaa laakiin habeen haddii la gaaro dhinacanba waxa aadi jirayba ma laha marka ilaahay maadi hadda afarta gees magaalada meeshaan doonaan marayna meeshaan doonaan aadayna wixii kaa dhumo waad raadsanaysaa xor baad tahay qof xanuun haddii lagu soo habeennimadii waad u gurban kartaa waad aadi kartaa maalintii baad aadi kartaa ilaahay mahdi aad baan hadda u fiican hadda alxamdulilah ee waxaan ku sawiri karaa waana kala duwanyiin meel amni iyo meelaan amni ahayn oo aad bay u kala fiican yihiin waaga hore da amniga meel colaad ka jirto waa meel khatar ah laakiin hadda alxamdulilah amni fiican haysanaa nabadgelyo ballaaran aan la haystaa ciidamaha xarakada jooga wax oo khashaad ma jiro habeenkii nabadgelya lagu socdaa wakhtigaa doontaa iska soconaysa maxkamadaha cadaaladda way ka dhisantaa meesha maamulka wixii meeshan maarata maxkamadda iyo waxoo dhan waa diyaar oo cadaalad waaye wax xaqdarro lagu qaadaya weli ma arkin maxkamadda islaamiga waan ku qanacsannahay anaga maasha allah halkan waxaa ka furan xarumo lagu bartay diinta islaamka oo bulshada deegaanku ay ka faa'iidaystaan diiniga waa inoo socotay dugsigana waa inoo furey qur-aanka madarasa waa inoo shaqeeyaan aad iyo aad dhinaca diiniga waa aad baan oga fiicnayn inkastoon u baahannahay in weliba maxadi iyo wax aan sii haminayno inaan samaysano hadduu ilaahay idmo maxad ha aan ilmaha ku xarayno oo diinta lagu lagu tarbiyo insha allah ilahay idankiis waa rajaynaynaa mar inaan samaysano hadduu alla idmo natarka magaaladan badhaadhe waxaa ku yaal iskuul hoose dhexe oo maadi iyo diina intaba lagu barto inkasta oo muddo gaaban uu xirnaana iminka ayaa dib boorka looga jafay nin anigu waxa la yihahdaa cabdiraxmaan xuseen jellow waxaan ahay maamulaha iskuulkan badhaadhe iskuulkan wuxuu soo bilowday laba kun iyo labadii bishii labaad ayuu soo bilaamay wuxuuna kusoo bilaamay qaab jaaliyad ah waxaan waxaa arkaysa hadda waxaa waye isniintii baan bilownay sabtaan dule waxaan durisad aan bilownay dulemaan haddaan dib u furhaynaan intii laba bilood wuu xirnaa nimanka hore wax siin jiray waxoogaa oo naga galaabteen saddex bilood ayakoo kule macalimiinta ayay wixii joojiyeen marka haddana qolo kale cusub jaaliyad bay ahaayeen qolo nairobi joogto jaaliyad ahaan bay ahaayeen maxaa lagu bartaa marka waxaa lagu bartaa maxaan ku rahdaa soomaaliga xisaabta carabiga maxaan ku rahdaa mawaadda tarbiyada sida maxaan ku rahdaa faqiga iyo axaadiista iyo siirada iyo tawxiidka waxaa lagu bartaa ingiliishka maadooyin kasta lagu bartaa ilaa maado toban maada lagu bartaano marka dadka dhigtaa maxay leegihin tirada arday hadda waxaa waye boqol iyo waxaa waye afar arday waayno boqol iyo afar arday waayo inta hadda hadda dhigato hadda oo hadda reglig ah u imaatono marka hadda waxartaan inaad dib warka ka jirto inaan dib warka oo jirfan farna waxaan maalmahan baan filayn oo arkaysaa nadiifin baan ku jirnay inta saddex maalmood ah hadduu lay qadar sabta berri waxaan rabnaa inaan daraasadda aan bilowna rabnaa oo doomaan dib u shaqo iskuulkin marka ma hoose dhexe iyo sare isugu jira hoose ee dhexe isku daa ilaa sideed buu ku egyahay ciidamada kenya ayaa ku sugan magaalooyin badan oo jubbada hoose ka tirsan oo ay ka mid yihiin kismaayo afmadow dhobley hosingow iyo kuwo kale waxaase xusud mudan in aanay nabadgelyo ku haysan oo ay dhufayse ku goodoonsan yihiin waxaa kaloo iyaduna xusud mudan in kenya dalkeeda loo dib dhaafay oo ay gudaheeda ka dhacaan weeraro ay abaabushay xarakada shabaabulmujaahidiin intii aan joogay joore xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa bulshada qaar waxa ay gaarsiisay gurmud isugu jira raashin iyo dawo hay-adda alixsaan alkhayriya oo xarakada hoos tagta ayaa raashin isugu jira bur bariis timir iyo saliid waxay guddoonsiisay boqol iyo konton qoys oo loo arkay inay yihiin kuwa bulshada deegaanadan ku dhaqan ugu dhaqaalaha hooseeya dadka ayaa raashinka lagu kala siiyey samtaaro wadajir madheer kurami dallaayad iyo badhaadhe sidoo kalena koox caafimaad oo walaayada jubbooyinka ka socotay islamarkaasina gaari ku wadatay dawo badan oo kala nuuca ayaa dadka ka daweynayay cudurro kala duwan dhammaan deegaanada aan soo sheegay waxaa mid waliba kooxda caafimaadku ay ku qaabishay bulsho badan oo bukaano ah waxayna u qoreen dawooyin kuwaas oo lacag la-aan lagu siinayay magacaaga cabdirasaaq budul cali cabdirasaaq budul ee kusoo dhowo warbaahinta maanta halkan aad joogtaan magaceeda ka waran waxaa kaloo sharaxdaa wixii maanta ka dhacay
meeshaan aan joogno waa tuuladii dalaayad walaayadii muxuu ahay jubbooyinka gaar ahaan degmada badhaadhe walaayada islaamka gaar ahaan degmada badhaadhe waxayna soo gaarsiisay raashiin mucaawinaa iyo dawo labadaba falilahi alxamdu dadka xanuuno iyo muxuu ahay bukaan bay lahaayeen ilaahay fadligii dawa loo helay muxuu ahay ay isticmaalaan oo wanaagsan oo taya leh marka dawadaasana la soo gaarsiiyedhakhaatiir baa noo timid muxuu ahaye ku dadaalaysa inay dadka dawada nin walba uu leeyahay iyo xanuunkiisa inay muxuu ahay ka dabaybaan waxay weydiinayaan qof kasta xanuunkiisa iyo muxuu ahaye caafimaadkiisa iyo sida xaaladiisu tahay kadibna markay akhbaarta helaan daway u qorayaan dawada qofka uu leeyahay baana siinayaan bilaa shuruud ahoon aan wax muxuu ahaye dhaqaale iyo midna aan shuruud ku xirnayn oo lacag la-aan bilaa lacag ahaa marka daweynta ka sokow raashin baa hay-adda alxsaan alkhayri oo xarakada shabaab walmujaahidiin hoos tagtaa halkan ay ka qaybiso bal isna saad u arkaysan si wanaagsan oo ku habboon baa isna loo qaybiyey waa jira raashinka waana la soo gaarsiiyey dadka masaakiinta ee tuulada degan kuwa weliba muxuu ahaye aad uga hooseeya yaana loogu deeqay raashinkaasoo muxuu ahaye bulshada iyo muxuu ahaye wilaayada bay u garteen seed u aragtaan marka idinku maadaama odayaasha deegaanka ay tihiin arrintan maanta meesha ka dhacdo ama daweynta ah ama si raashin qaybinta ah si wanaagsan oo muxuu ahaye aad u habboon oo islaamnimo leh oo muxuu ahaye wanaag leh yaan u aragsannahay waan ku qanacsannahay aad baan ugu faraxsannahay waxaan gudbinaynaa in muxuu ahaye si wanaagsan naloo soo gaadhsiiyey dawadii iyo raashinkii muxuu ahaye walaayada naloo ku soo dhiibay waxaan gudbinaynaa wax kasta oo muxuu ahaye walaalaha islaamka loogu deeqayo in walaayada sidaa muxuu ahaye ay noo soo gaadhsiiso maamushana aanala hilmaamin weliba sidaa wey haa xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sanadihii lasoo dhaafay gargaar waxay u fidisay qaar badan oo ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanada ay ka taliso saalada looda ayaa degmada saakow lacag lagu kala siistaa taasoo lagu dhisto guryaha warkaasi waxaa halkan ka soo jeedinaya wariyaheenna maxamed mudey abu muslim
qofkii leh labaatan neef oo lo' ah isla markaana ku dhaqan degmada saaku wuxuu subax walba heli karaa lacag waayo saalada xoolihiisa ayaa laga iibsanayaa saalada ayaa ka dhigan sida shamiintadii oo kale kolka la dhisayo guri cariish ah ama mundul maadaama guryaha saaku ay noocaasi u badan yihiin cid walba oo lo' leh waxay muhiimad weyn siinayaan sidii ay u kaydsan lahaayeen saalada lo'da iyaga oo subax walba ururiya mararka qaar waxaa la arkaa carruur daba joogta lo'da kolka ay ka daaqsin tegayso magaalada kuwaas oo wata weel ay ku gurtaan haddii ay saalato uruurinta saalada ayaa ah mid u baahan xirfad sida uu inoo sheegay mid ka mid ah bulshada aruurinta weel yar baa la qaataa caagug oo labaatan laho la jaray ama sakeel kaasaa lagu aruuriyaa marka hore markaasaa jawaankii haddana lagu sii ritaa marka saas ayaa adii lakule lagu aruuriyaa loorkaa laga buuxiyaa loorka marka la buuxiyana gaadiidkiiyaa la saartaa sidaasaa lagu soo qaataa haddaad xerada ugu tagto tiraa loorkan isii toban kun isiibuu ku leeyahy hadduu soo qaado fadhiga kugu keenayn shan iyo toban kun ayuu loorkii ay ku gadaa saas waa qiimooda saalada ayaa muhiimad weyn u leh dhismaha guryaha waxaana ay dadku sheegayaan inaan sinaba looga maarmi karin saalada lo'da waxaa lagu sameeyaa waxyaabo badan bay tartaa dadka soomaaliyeed dhaqan iyo hadiyi dhaqan bay u leeyihiin waxay tartaa guriga dhista ah ama mundulka ha ahaado ama baraakada ha ahaado ayaa lagu dhoobaa see loogu dhooba haddaad dhahdo waxaa ka mid ah su-aasha sida saalada marka lasoo aruuriyo oo xaafadda la keeno ciid baa lasoo qaadaa ciidda way kala tahay ciid oo saaladaad lagu dara gooni ayaa jirto oo isqabsato saaladii ayaa lagu daraa biyaa lagu daraa guriga ayaa lagu dhoobaa marka waxaa faa'iido u tahay guriga haddaanan la dhoobin oo aariska ama balbalada ama mundulka ama baraakada haddaanan la dhoobin ma cimraynayso marka gurigayaa lagu dhoobahayaa sanadkiiba laba mar saddex mar ayaa lagu dhoobaa inkastoo ay halkan qaali ka tahay saalada lo'da haddana mar walba guryaha lama dhiso sidaa darteed xuseeney oo ka mid ah bulshada ayaan weydiinay bal in ay keed geli karto iyo in kale saalada lo'da markaa hadda waxay ga weydiisay keyd ma geli kartaa iyo keyd ma geli karto keyd way geli kartaa waxay keyd u geli kartaa saalada lo'da hadda ayadaa macduunas ka noqotay hadda waddanka annaga aan joogno siiba gaar ahaan jubbooyinka siiba gaar ahaan degmada saako annaga hadda aan joogno ayadaa waxoogaa macduunas ka noqotay loorka yarka oo haafka bariiska lagu keeno ayaa shan iyo toban kun la kataa guud ahaan jubbooyinka gaar ahaan degmada saaku waxay la gaar yihiin in guryaha dhista ah ee lagu salaaxo saalada lo'da ay fuundiyaal ka yihiin haween haddaba ugaas biyey oo ka mid ah ugaasyada magaalada ayaan weydiinay waxaa u sababta ah arrintan rag oo hulasuubyaw jare beriyaagandema ma aragna laakiin waagii hore ee dowladdii hore ee almaaniga ee maxausiyad barwaagishe degmadan rig oo dhoobow manate dhoobow iyo jarijari sida lankabiirow leeraw iyo nimanka la jareen manate dhoobo jareen meeleh jarijarti niman dhoobow guryaha ka deerni laakiin hata majetlan guri dhoobow balaale lobas guryaha dhista ah ee lagu salaaxo saalada lo'da ayaa leh taariikh fog sida uu inoo sheegayo nabadoon cali cabdikariin aniga taariikh ahaan intaan kaba raayo deegaan aan deganaan jiran u badnaay markii lis weydiiyey dhoobka hortasiiska soo fasalma fasalkiisa qutra alle ku imaado mug wax ilaahay uun soo adeejiyi waayo laakiin maxaa laga teexraacay baa lis weydiiye waxaa la yidhi bahal dadka raxaweeda dafuufi ay dhahaan guryaalka wax ku dhadhooba ukumana meesha ku dhala bahalkaasaa laga tahraacay baa odayaalkaan wax ka soo gaarnay inuu meesha ka soo fasalantay baan ka warhaayaa gobolka jubbada hoose sahaarada ee hadda hoolaha lagu daraayay dhoobka lagu daray lagama aqoonin markii hore dambas iyo waxaa laisku dari jiray iyo dhoobkaa laisku dari jiray rag iyo bilcaanba goobaa la dhihi jiray waa laisla dhoobi jiray ridkii hore ridkaas markii la rido oo gurigaas kuu dhammaado laba qolhaad qolhaada dhalinyari iyo bilcaan intaba waa loo awadaas baa laleeyahay waa lagu buuqa awadab waa lagu dhoobay marka dambe malaaska ah haddii ilaahay yaa lagu dari jiray dambasaa lagu dari jiray markii dambe dadkii hadeegaan walba waa la tagay waa lasoo arkay waxaana la ogaaday inay sahaarada lo'da ay qiimo weyn tahay ku fadhida yaa lasoo ogaaday saalada lo'da inay qiimo weyn ku fadhidaa la ogaaday marka markii dambe hadda deegaankii dhanba waa gaaray waxaa hadda loo bedeshay dambaskii meeshii lagu daraayay dambaskii waa la joojiyey waxaa loo noo saaladii lo'da lo'da maqaarkeeda lacag waay subugeeda lacag waay aanaheeda lacag waay noolkeeda lacag waay haarkeedana lacag waay saaladeedana lacag waay ma fahmino markay aankaas tahay in lo wax guryaalka lagu jiro ee la barya ee ummadda soomaaliya u badan tahay hoostiisa ay ku nooshahay oo lagu baryo lagu hergela inay saalada looda ay tahay marka aniga intaan ka warhaayo aragtidayda awalkiis hore in meeshaas laga tahay raacay deegaanka aniga aan deganayn guryaalka sidaas loo dhoobi jiray markii dambe la ogaada inay saalada ay daman ay adkaysanayso haddii horta loo baday dhoobka loo bari maabka fooqaysaba haddii dhoobkaba mar loo baday gurig ridkiisa hore haddii intii saxaaro lagu dara la dhooba gurigaas sidii ku fooq waa adag tahay dembinaas adkaysanaya marka saalada sidaasaa looga bogay saasaa looga isticmaali jiray intaan aniga ka warhaay markii guri hadda dhoobkiisa aan ka sheekay waa intaas
inkastoo dadku weli dhisanayaan guryaha cariishka haddana waxaad mooddaa in ay sidii hore ka yaraanayaan dad badanna dhisanayaan guryo sar ama dhagax jiingado iyo guryaha shabiska loo yaqaano ee sarta loo ekaysiiyo warkiioo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa